al-shabaab waxay degaano badan oo ku yaala soomaaliya ka soo talinayeen ku dhowaad afar sano waxayna degaanadaas ka hirgeliyeen nidaam adag oo amni ah oo dadweynahana gacan bir ah ku hayay ma ogolayn warbaahinta madaxa bannaan iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah toona waxay degaanadaas ku soo dhoweeyeen ajaanib badan oo ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ah waxaana dhinaca kale isaga cararay aqoon-yahanada soomaalida iyo dadka doonayey inay fikirkooda u madax bannaanaadaan haddaba waxay dadku isweydiinayaan maxaa guuldarrooyinka u keenay ururka al-shabaab su-aashaas waxaan weydiiyey door roland marshall oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee baris oo si weyn wax uga qora ururka al-shabaab waxa uu yidhi waxay ila tahay inaan al-shabaab ka fahamno waxa weeye al-shabaab waxa awoodda u yeelay waa mucaaradkeeda oo daciifa waxaa laga yaabaa in al-shabaab ay marka ugu horeysa ugu horreysayba ay dagaalka ku guuldaraysteen kadib markii ay isku dayeen inay hor istaagaan ciidamada amisom oo ah ciidan rigli ah taasina waxay waxaa caddaatay in al-shabaab ay haatan garowsadeen inaysan u babac dhigi karin oo ay dagaalka u bedeleen dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa waxyaabaha kale ee guuldarrada u keena al-shabaab waxaa lagu macneeyey deg deg iyo ajando aan caddayn halka uu ku jeedo sheekh maxamed faarax cali al ansaari waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxyaabaaniyo guuldarooyinkan u horseeday waxay deg deg fara badan dadkiiyo naftoodii iyo maalkoodii ay banaysteen ilaahay wuxuu qof kale ka xarim ama ka xaaraantinimeeyey qof muslima naftiisa iyo maalkiisa ilaahay wuu xaaraantinimeeyey iyaguna way xalaasfadeen beenna waa laisku sheego run laisuma sheegin oo dad ajnabi oo dambiyo dagaldalkooda kasoo galay waa dadkii soomaaliyeed dhex yimid waxay rabaan inay ku dhuumushaalaystaan soomaaliya oo dagaalooyinkan iyo rabshooyinkan ay ka socdaan haddii dadku kala dambeyn iyo nidaam iyo dawlad helana waxay isleeyihin gacan kale kasoo dhigaya marka si yuusan dalku u degin qolo ku tashatay oo kawaariisha oo diintana si xun u turtumaysa laakiin ist istraatiiji ahaan maxaa guuldarrada u keenay straatiijiyada straatiijiahaan guuldarada waxaa u keenay shacabka taageeraday ku haysteen awal waxay dhaheen diintaan u nasreynaynaa kitaabka allaan rabnaa inuu kor noqdo dulmigaan rabnaa inuu suulo dadka soomaaliyeed boqol kiiba boqol waa dad islaama meel walba waxaan rabnaa shareecada islaamka in laga oogo marka kii ay ka been sheegeen dadkii shacabka ahaaday naftoodii maalkoodii banaysmeen kii ku jira inuu dhinto iyo inuu qof dila ma ahaan wax kaloo horumara male ilaa waxaa la rabaa ilaahayna inaad caabudo ilaahay ka cabsato cibaadaysato nolol fiican aad ku noolaato marka ciriiday ku jiraan wax nolola ma haystaan kii ku jirana siduu uga bixi lahaa isagoon waxna dilin isna la dilin ayuu ku tashaday intii ilaahay u sahlan way ka baxeen inta ku jirto hadda meesha joogtana waa in aaminsan inay lacasinin oo haddii dambiyo dagaalo waaweyn geystay ama xasuuq geystay ama
kadib haddaba guuldarradan soo wajahday al-shabaab waxaa la isweydiin karaa maxay la iman karaan roland marshall ayaa sheegay in al-shabaab ay dagaalka beddelayaan ayna weerari doonaan ilaha sahaydu u marto ciidamada amisom iyo inay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan wixii muran ah ee ka dhasha nidaamka federaalka ee u dhexeeya dowladda iyo qabaa'ilada waxa uu yidhi waxay la tahay istaraatiijiyada ugu horreysay al-shabaab waa inay helaan meelo ay gabaad ka dhigtaan oo cusub oo ku yaala dhulka miyiga ah magaalooyinkana aada uga fog kadibna istaraatiijiyadoodu waxay noqonaysaa inay weeraraan waddooyinka sahayda u marto amisom sababtoo ah ayuu yidhi amisom ciidan sidaas u badan ma aha marka adeegtid dhulka ay gacanta ku hayaan waxaa kaloo dor roland marshall sheegay oo uu yidhi al-shabaab waxay sii wadayaan xeeladaha ah inay xeeladaha ay in muddo ahba sii wadeen sida dilalka khaarajinta ah isqarxinta sida ay ka sameeyeen muqdisho toddobaadyadii lasoo dhaafay dhinaca kalena sheekh maxamed faarax al ansaari oo si weyn u yaqaan al-shabaab waxa uu ka digay in si weyn loo filanayo in al-shabaab dagaalkoodu uusan dhammaanin haddii magaalooyinka xataa meelaha ay hadda haystaan oo labada degmo gedo oo buurgooya baardheere iyo jawhar iyo baraawi area shilif haddii laga qabsado iyo gobolka shubada dhexe bu-aala oo hadda ciidamada ay shaabi ku hayaan haddii lagasada xataa meelaha kaymaha ah oo area hawai dhulkan udhexeeya jamaame iyo baraawe oo bacaadka oo dhanka badda meelaha kaymaha ay gelayaan wayna wadayaan cidkooda intayba jiraan inta looga dabagelayo kaymahaas oo dagaal gurudaad laga dabaqabayo meelaha kaymaha ku dhumushaalaysana inta looga dabagelayo waxay rabaan inay wadaan dhibaatada waa dad inay inay ayaguna naftooda waayaan ummadana galaaftaan oo dhibaateeyaan ku tashaday marka dagaalkani uma cusba soo maa iyaga hadda ka hor ciidamadii etoobiya markay soo galeen inkastoo maxaakiimta qayb ka ahaayeen laakiin haddana dagaalkani waayo aragnibay u leeyihiin sooma al-shabaab ay hadda bilaabeen dagaalkan miyo dagaalkii maxaakiimta iyo kan oo kale iskunimada waqtiga etoobiya joogtay etoobiya saan ognahay dadka dowlad derisa waaye dagaalo iyo waxba horaa iska jiray marka dadkao dhan iyo shacbiyad ay haysteen ay kula dagaalamayeen marka hadda shacbiyadna ma jirto oo shacabkii dan uma hayaan waa dhibaataynayaan oo shacabkii meeshay ku arkaanba waa soo sheegayaan oo cafin maayaan dadkii xilliga etoobiya la dagaalamayeyna hadda ma sidii oo kale maha maantoo la dagaalami maayana ma ciidamada dowladda la dagaalami maayaan maxaa yeelay waxa u roon shacabku way ogyihiin al-shabaab dhinay ku qabaan dowladooda iyo dadkooda iyo ciidamada amsan walaalahooda caawinayana danbay u hayaan shacabka marka waxaan leenahay kaasna jaanis u ahaa haddana waa jaanis kale oo jaaniskii etoobiya oo kale ma heli doonaan si lagula dagaalamayo etoobiya mid ka mid a saraakiisha sida weyn u raaca xeeladaha al-shabaab ayaa v o eda uga warramay in dagaalka al-shabaab uu u badnaan doono xilliyada habeenkii ah isagoo sheegay in al-shabaab ay ku dhex jiraan bulshada ku nool magaalooyinka laga qabsaday shabaab in ay maalin weerar qaadaan oo ay magaaladaas annakaa haysano annakaa xukumayna xilligan ma laga sugayo laakiin waxaa laga sugayaa in ay qofka ay u baahan yihiin ma jiri karaan qofka u baahan yihiin ma ay dii karaan ayna samayn karaan in ay magaaladu aysa degin oo ayse dadku ayse arag nabad ay dhahaan nabadani waa nabad naafaaday ma laga yaabo inay ka dhacdo inta nimankaasu ay joogaan hadda waxaa oo ah intii hadda dagaaladu dhaceyn hal sirgaal oo la dhihi karo waa sirgaal muhiim u ah kun diyaaradaha wax lagu dilay maahan ee wax kaloo hadda la diliyey oo habad lagu diliyey way yaryihiin taas macnaheeduna waa maxay taasna waxa waaye kulligood waa raggii saraakiisha ah kulligood rag badan oo saraakiil waxaa jira oo aada shaqada u yaqaana oo magaalooyinka joogtooga oo aan weli wax laga soo qaban ama aan la ogeyn meelaha ay ku sugan yihiin oo shaqadiina wada sargaalkaasi oo magaciisa qariyay maadaama aan la ogolayn inuu saxaafadda la hadlo ayaa sheegay in saraakiisha al-shabaab ay ku sugan yihiin degaano aan xilligan laga filayn hogaamadeedu waxay hadda ku sugan yihiin galgalo ku sugan yihiin iyo hoobiyo haradeere meelo badanba oo dhinacaas ayay hadda jiraan lagama yaaba inay dhinacaan jikooyinka ama shabeellooyinka labadaba inay hadda joogaan meelaha waa garta dadka badankooda waxay ku tuhmayaan qaybo ka mid a shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose inay joogaan lama u samaysnaba laba ciidan dhexdood ma eegdeganaa karaan haddii marka la joogo kismaayona la haystaa inta udhexaysaa ma ku jiri karaan baydhabana la haysto ma ku jiri karaan marka waa in aan dadka la habaabina la dhihin waxayse meeshii waxayse jirin loo sheega maaha mid ka mid a saraakiisha ka tirsan xisbiga islaam ayaa dhowaan sheegay inay ka baxeen ururka al-shabaab hase yeeshee saraakiisha al-shabaab ayaa taasi beeniyey maxamed faarax al ansaari waxa uu sheegay in xataa haddii khilaaf soo dhex galo al-shabaab aan la ogaan karin yo hogaanku horta wax nimankani waxay dadka uga duwan yihiin khilaafkooda haddii xataa khilaaf jiro ma ogaanayaan ciidamadooda iyo hogaamadooda ka hooseeyo marka waxay dadka uga duwan yihiin khilaafkooda way xadadayaan hadda ayagiyaa kalan umanaya oo mid mid u imaan kara male sababtoo ah ayagii waa buuxii yeerada diyaarada qeynaysay moodayaan qof qof aaminaya male nimanka haddana lacagta lasii duldhigay oo hogaamiyaasha sarsare ku jira dhibaatooyin iyo ciriiri aada u fara badan ay qabaan waxay isleeyihiin ama laydin kataa ama ilaalidin idin sheegtaa ama halkaas ku bukaya ama operation layku fuliya marka mid mid arka iyo mid mid la socda iyo mid mid ku talaa male muhiimadu waxay tahay inay magaalooyinka aan dagaalka foolkafoola ay shaqaalinta awoodooda u keensanaato kaymaha ay galaan weeraro kudufo ka dhaqaaqa iyo qaraxi iyo gaadmo iyo wadooyin la galayana ay wadaan dadka qaar ayaa ku doodaya in kubiiritaankii ururka alqaacida ee al-shabaab bishii febraayo ee sanadkan ay taageerayaal badan ku waayeen ururka al-shabaab hase yeeshee roland marshall waxa uu ku doodayaa in kubiiritaankaasi uu khasaare iyo faa'iido labadaba u lahaa ururka al-shabaab waxa uu yidhi waa suurtagal in kubiiritaanku ay taageero ku waayeen hase yeeshee go-aanku waxa uu al-shabaab u ahaa caymis nololeed waxa uu yidhi al-shabaab waa la maalgeliyey waxay heleen ilo laysku hallayn karo oo hubka uga yimaado oo ah dalka yemen laakiin dhinaca kale waxaa la dhihi karaa buu yidhi muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in laga fogaado in laga hadlaba dhibaatooyinka ka dhex jira al-shabaab iyo in laga hadlo cidda hogaanka u qabanaysa al-shabaab inkastoo maalmahan la sheegay ayuu yidhi in dad ka soo goosteen haddana waxaa cad inaan la dhihi karin ururku meesha ayuu ka baxay mahadsanid haarun macruuf oo inoo diyaariyey warbixintaasi ku saabsanayd mustaqbalka ururka al-shabaab dagaaladii gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo kadib